بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa darsigeena caawa uu ka bilaabmayaa aayadda lix iyo afartanaad ee suurat lcankabuut allah waxau ihi subxaanah walaa tujaadiluu ahla alkitaabi ila bilatii hiya axsanu ila aladiina dalamuu minhum waquluu aamana biladii unzila ilayna waunzila ilaykum wailahuna wailahukum waaxidu wanaxnu lahu muslimuun allah waxau uhi jala jalaaluh walaa tujaadiluu hala doodina ahla alkitaabi kuwii kitaabka la siiyey hala doodina ilaa bilatii ay ilaa bilmujaadalati alatii dooddii mooyaane wax kale ha kula doodina hiya iyaduba axsanu wanaagga badan kuwaa ahlu kitaabka ah dooddaa wanaagsan ee dabacsan mooyaane si kale hawla doodina ila aladiina kuwii mooyaane dalamuu dulmiga falay oo minhum ahlulkitaabka ka mid ah oo iyaga kuwooda dalamada ah ee mucaanidiintae madaxa adag waxa weeyaan bilatii hiya axsan lagula doodi maayo ee shiddo iyo adayg ayaa lagula doodi waquuluu waxaad ku tidhaahdaan aamanaa waxaanu rumaynay biladii kii unsila lagu soo dejiyey ilaynaa annaga wa unsila iyo kii lagu soo dejiyey ilaykum idinka wa ilaahunaa macbuudkayaga aanu caabudayno iyo wa ilaahukum macbuudkiinna aa caabudaysaana waaxidun mid keliya weeyi wanaxnu anakuna lahu ay lilaah ilaahaasi ayaa muslimuuna aanu u hoggaansannahay wakadalika anzalnaa ilayka alkitaab ay wa ka inzaalina atawraata waalinjiil soo dejintaanu towraad iyo injiil soo dejinnay oo kale ayaa anzalnaa aanu kuugu soo dejinnay ilayka adigana nebi moxamedow alkitaaba kitaabka qur'aanka ah sidaannu kutubihii horeba ambiyadii hore ugu soo dejinnay oo kale ayaannu adigana qur'aanka kuugu soo dejinnay faaladiina kuwii aataynaahum aanu siinay alkitaaba ay ilkutub kutubta kuwaannu siinay kutubihii kala duwanaa ee hortaa la soo dejiyey yu'minuuna waa rumaynayaan bihi qur'aanka oo macnaha ahlu kitaabka culimmadii yahuudeed kuwoodii wanaagsanaa sidii cabdilaahi ibnu salaam iyo dee kii horena waa rumeeyeen qur'aankana waa rumeeyeen marka waa ahlulkitaabka kuwoodii wanaagsanaa ee nebigu markuu yimid sala allahu calayhi wasalam rumeeyey ee raacay iyagoo horena kitaab u haystay wa min haaulaa kuwaa carabtee ree makana waxaa ka mid ah man cid baa ka mida yu'minu rumaynaya bihi qur'aanka wamaa yajxadu ma dafiro oo ma diido biaayaatinaa aayaadkayaga qur'aaniga a ma diido oo ma dafiro ila alkaafiruuna kuwa gaalada a mooyaane cid kale ma diido oo ma dafirto alla waxau idhi wamaa kunta maad ahayn adigu nebi muxammedow tatluu mid akhriya min qablihi qur'aankani hortii min kitaabin kitaab mid akhriya maad ahayn oo hore wax qoran oo kitaab ku yaalla maad u akhriyi jirin walaa takhutuhu kitaabku ku qorana maad ahayn biyamiinika midigtaada wax qoranna maad akhriyi jirin waxbana midigtaada kumaad qori jirin idan haddii aad hore wax u akhriyi lahayd ama aad u qori lahayd lartaaba way shakii lahaayeen almubtiluuna kuwa ahlu baatilka gaalada yahuud oo kale way shakii lahaayeen oo isagaa meelahaa ka soo qorqortay odhan lahaayeen alla waxau idhi bal iskaba dhaaf taasoo hore qoraal iyo kitaabo iyo hore iyo dambaysatoona qoraal iyo kitaabatoona uma aqoon nebiguye huwa qur'aankani aayaatun aayaad weeyi aayaadkaasoo bayinaatun cadcad aayaadkaa cadcad oo fii suduuri aladiina kuwii laabtooda ku sugan kuwaasoo uutuu la siiyey alcilma cilmiga la siiyey waa aayado cadcad oo culimmada laabtooda ku sugan oy xambaareen oo ay korka ka xafideen wamaa yajxadu ma diido oo ma dafiro biaayaatinaa aayaadkayaga ila aldaalimuuna kuwa daalimiinta a mooyaane cid kale ma diido oo ma dafirto wa qaaluu waxay yidhaahdeen gaaladii ree maka lowlaa unsila ay hallaa unsila maxaa loogu soo dejin waayey calayhi nebi muxamed korkiisa aayaatun mucjizaad maxaa loogu soo dejin waayey mucjisaadkaasoo min rabbi rabbigii xaggiisa ka ahaaday maxaa sidii nebi muuse iyo saalix iyo mucjisaad socdoo la arkayo loogu keeni waayey sidii ushii nebi muuse iyo hashii nebi saalix oo kale qul waxaad ku tidhaa nebi allow innama alaayaatu aayaadku cinda allaah ilaahay agtiisa ayuunbay ahaadeen wa innamaa ana aniguna waxaan ahay uun nadiirun dige digahaasoo mubiinun ay bayinun nadaara digniintiisu ay caddahay awalam yakfihim oo miyaanu ku filaanin kuwaa ree maka annaa annagu anzalnaa inaanu ku soo dejinay calayka korkaaga nebi muxamedow alkitaaba kitaabka qur'aanka inaanu kugu soo dejinnay miyaanay kaafiin oonay ku filaanin yutlaa xaal lagu dul akhrinayo huwa kitaabkaasi calayhim korkooda lagu dul akhrinayo inna fii daalik arrinkaa la soo sheegiyo kitaabka munasalkaa waxa ku sugan la raxmatan naxariis iyo wadikraa waanin lagu waaninayo liqowmin qolo kuwaasoo yu'minuuna rumaynaya qul waxaad ku tidhaa nebi muxamedow kafaa billaah allah iigu filan oo ba'dani faacilu kafaa bay gashaa billaahida weeyaan faacilkii kafaa kafaa billaahi allah ayaa iigu filan ku dheh beynii aniga iyo wa beynakum idinka dhexdeenna allah iigu filan shahiidan min jihati markhaati mid inoo kala markhaati fura oo runnimada risaaladayda ka markhaati fura allah iigu filan wa kafaa billaahi shahiida maragyo markhaatina meel loo dhaafaa dee alle ma jiro yaclamu waxa uu og yahay alle maa fi samaawaati samooyinka dhexdooda waxa ku sugan iyo waalardi arlada dhexdeedaba waxa ku sugan waaladiina kuwa aamanuu rumeeyey bilbaatili baatilka rumeeyey waxa aan jirin ee asnaamta iyo shirkiga ah waa kullu maa yucbadu min duuni illaah falaysa bishay xalayna waataynu soo maranay waaladiina kuwa aamanuu rumeeye bilbaatili baatilkaa aan jirineen saliyo raadka toona lahayn oo wa kafaruu ka gaaloobay billaahi allana ka gaaloobay ulaa'ika kuwaasi hum iyagu alkhaasiruuna waa kuwa khasaaray ku dhammaystirmay khasaaraha yacni kaamilka ah alkaamiluuna fi lkhusraan laamulkamaal baa laydhaah damiiru fasliguna xasriguu sii faa'iideynayaa iyaguunbaa ah si dhammaystiran kuwa u khasaaray alla waxau yidhi wayastacjiluunak nebi muxamedow waxay kaa degdegsanayaan bilcadaabi cadaabka sidii waxaad adigu u hayso ayay iminka nookeen ku leeyihiin walowlaa ajalun haddii aanay jirin muddo muddada oo musaman la magacaabay wakhti alla u cayimuu u qoondeeyey haddaanay jiri lahayn la jaa'ahum waa u iman lahaa alcadaabu cadaabku waa u iman lahaa laakiin dee xilli loo qoondeeyuunu dhaafayn baa jiro oo loogu talagalay walaya'tiyannahum wallaahi laya'tiyannahum wuu u imani cadaabku oo wuu u imani baktatan xaaluu yahay kadis walxaal buu iman hum iyagu laa yashcuruuna aanay dareemayn wallaahi si kadisuu ugu iman iyagoon warba wahaynoon dareemayn yastacjiluunaka waxay kaa degdegsanayaan nebi allow bilcadaabi cadaabka ayay kaa degdegsanayaan wal xaal bay degdegsanayaan cadaabka inna jahannama jahannamina lamuxiitatun mid koobta ay tahay bilkaafiriina kuwa gaalada ah dhinac walba ka hareeraysoo koobtay macnaha waa koobi doontaa ka'annamaa inay koobtayba yowma maalin baanay koobaysaa gaalada jahannami oy dhinac walba ka hareerayn yakshaahum alcadaabu kuwa gaaladaa cadaabku u daboolayo min fawqihim xaggooda sare uu ka daboolayo iyo wa min taxti arjulihim lugahooda hoostoodaba uu ka daboolayo kor iyo hoosba uu kaga imanayo oo wayaquulu uu ka odhanayo rabbi duuquu dhandhamiya maa kii dhandhamiya ay jazaa'a maa shay abaalkiisii iyo cuquubadiisii dhandhamiya kaasoo kuntuma ahaydeen tacmaluuna kuwa sameeya yaa cibaadii addoomahaygiiyow waa alla uu yidhi alladiina addoommadaasoo aamanuu rumeeyeyow inna ardii dhulkaygu waasicatun mid ballaadhan weeye oo waasica ee fa iyaaya aniga oo keliya uun facbuduuni icaabuda aniga uun icaabuda kullu nafsin naf dhammaanteed daa'iqatulmawti geerida tii dhandhamin doonta weeyi suma ilaynaa dabeed xagga yaga ayaa turjacuuna laydin celin doonaa waaladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wa camiluu sameeyey alsaalixaati alacmaal asaalixaat acmaasha wa wanaagsan sameeyey lanubawi'annahum wallee waxaanu dejin oonu dejin min aljanna jannada xaggeeda waxaanu ka dejin gurafaa dabaqyo iyo guryo dhaadheer tajrii xaal ay qulqulayaan min taxtihaa fooqyada iyo dabaqyadaa hoostooda alanhaaru biyaal ay qulqulayaan khaalidiina xaala ayin kuwa ku waaraya mu'miniintu fiihaa jannaadkaa dhexdooda ama gurafkaa iyo guryaha dhaadheer dhexdooda ee jannada ku sugan nicma alla ilaahe waxaa nicmo lahaadoo wanaagsanaaday ajrulcaamiliina kuwa camal fala abaalkooda ayaa wanaagsanaaday alladiina caamiliintaasoo sabaruu sabray oo xumaan ka sabray oo cibaado ku sabray oo masaa'ib ku sabray wa calaa rabbihim rabbigood korkiisana yatawakkaluuna tala saaranaya wa ka'ayin in badan oo min daabbatin xayawaanaad iyo noolo ah wax arlada dul socda oo xayawaanaadka daciifkii ay ka mid yihiin in badan oo dawaabtaa arlada dul socota ah ayaa laa taxmilu aan xambaari karayn oon qaadanayn risqahaa risiqeeda oo allaahu alleh yarsuquhaa daabaddaa u arsaaqayaa iyo wa iyaakum idinkaba macnaha in badan oo xayawaanaadka dhulka ku dul nool ah ayaan awoodi karin iska dhaaf inay shaqo tagaan oy waxyagu soo qabsadaane xataa haddii la hordhiga inay qaataan oo meel kala wararaan aan awooday laakiin allah subxaanahu wa tacaala uu yahay ka quudinaya ee arsaaqaya marka dee xayawaanaadkaa daciifkeen tamarta lahayn allaha arsaaqay idinkana waa idin arsaaqayaa wa ka'ayin in badan oo min daabbatin daabad ah yacnii in badan oo noolaha arlada ku dul nool ah ayaa laa taxmilu aan xambaarayn oon qaadanba karayn risqahaa risiqeeda dacfi iyo tamar darre darteed allaahu alle ayaa yarsuquhaa daabaddaa arsaaqaya yacnii xayawaankaa noolahee daciifkaee arlada ku dul nool allah baa arsaaqaya iyo wa iyaakum idinkaba daabadda iyo idinkaba ilaah baa idin arsaaqaya wa huwa rabbi assamiicu waa allaha maqalka badan alcaliimu ee ogaalka badan allah waxau idhi walaa in sa'altahum wallaahi lain sa'altahum haddii aad weydiiso kuwaa mushrikiinta arree maka man kumaa khalaqa abuuray assamaawaati samooyinka iyo waalarda arlada oo wasakhara layliyey ashamsa cadeedda iyo walqamara dayaxaba layaquulunna waxay odhan doonaan oy odhan doonaan allaahu ilaahay baa abuuray oo sakhiray oo sidaa wuxuu sameeyey fa annaa haddaba sideebaa yu'fakuuna looga duwayaa diinta xaggee loo leexinayaa oo ay u socdaan iyagoo qiray awoodda alleh haddana siday u khilaafayaan ee ilaahay khayrkii ay u caabudayaan amase ay ugu shariik yeelayaan yacnii siday wax ka yihiin iyagoo rabbi khaaliqnimo u qiray siday khayrkii u caabudayaan allaahu alleh yabsudu waa fidiyaa alrisqa arsaaqadda liman yashaa cidda u doonaa ilaahay arsaaqadda u ballaadhiyaa oo min cibaadihi addoommadiisa ka mid a wayaqdiru waa ku cidhiidhiyaa lahu ay liman yashaa cidda uu doonana waa ku cidhiidhiyaa waayo ina allaha alleh bikulli shayin shay walba caliimun kii u ogaal badan weeyi bicilmihi wa qudratihi awooddiisa iyo ogaalkiisa ayaa cidduu doonana ugu ballaadhinayaa cidduu doonana ugu cidhiidhyayaa cid walba wixii ku munaasaba ayuu kula mucaamaloonayaa bastiga iyo qabdiga midna sacaada iyo shaqaawatoona daliiluma aha see hore bay noo soo martay oo ka loo ballaadhiyeyna lama jeclo deliil ahaan uma aha ka lagu cidhiidhiyena waa la necab yahay deliil uma aha laakin waa biqudratihi wa xikmatih walain sa'altahum wallaahi lain sa'altahum haddaad weydiisa nebi allow kuwaa mushrikiinta ah man kumaa nazala ka soo dejiyey min asamaa'i samada xaggeeda maa ambiyayaa ka soo dejiyey oo faaxyaa ku nooleeyey bihi biyahaasi alarda arlada min bacdi mowtihaa dhimashadeeda dabadeed layaquulunna waxay odhan doonaan oy odhan doonaan allaahu alle qul waxaad tidhaha haddaba nebi moxamedow alxamdu lilaah mahad allah iska leh waxaan ilaahay ugu mahadnaqayaa calaa hubuuti alxujati calaykum xujada idinku qumtay iyo garta laydinka helay iyo sidaydaan daliilu haysan ee meel bannaan cidlaa aad u maraysaan bal kaba kaalaya akharuhum badidoodu laa yacqiluuna ma garanayaan inay isburinayaan oo hadalkoodu iska hor imanayo oo mutanaaqidiin ay yihiin garan maayaan oo ma aqoonsana wamaa haadihi tani may ahaanin alxayaatu ee nolosha ah addunyaa ee liidata ama dhowi ilaa lahwun wax uun lagu mashquulo iyo walacibun ciyaar mooye wax kalaba may ahaanin waina daara daarta daartii alaakhirati ee ugu dambaysay waa aakhire eh lahiya iyaduna alxayawaanu ay alxayaatu nolosha rasmiga ee runtii waa iyada low kaanuu hadday ahaan lahaayeen dadku yaclamuuna kuwa wax kala garanaya hadday inuun dadku wax garan lahaayeen nololi waa taa tanise waa dheeldheel iyo dhalanteed alla waxau idhi fa idaa rakibuu marka ay fuulaan kuwaa mushrikiinta ay filfulki doonyaha marka ay fuulaan ee mawjada iyo wax ay ku kacaan dacaw allaha ilaahay ayay baryaan mukhlisiina xaale ayin kuwa u badhax diraya lahu alla addiina ay taaca taacada iyo diintiiyo baryada rabbi iyagoo u badhax tiraya oon cid kale ku lamaanaynayn falammaa najaahum marka ilaahay uu u soo badbaadiyo ila albarri xaggii bannaanka iyo berriga marka loo soo badbaadiyo idaa hum idaadu waa fujaa'iyo degdega aanay dibba u dhigayn bay tilmaamaysaa idaahum waaba iyagoo markiiba hadda nimankii imika yaa allaahu lahaa mar alle markay berrigii gaadheen ee ku badbaadeen idaahum waaba iyagoo markiiba yushrikuuna ilaahay u shariik yeelayo cid kale cibaadadiisa ku lamaanaynaya liyakfuruu maxay u shariik yeelayaan liyakfuruu si ay uga gaaloobaan bimaa aataynaahum waxaanu siinay ee nicama ee ammaan iyo nabadgelya ay ugu horrayso si ay uga gaaloobaanoo u dafiraan iyo waliyatamatacuu si ay isaga raaxaystaan adduunyadooda oo diinta aanay dan iyo muraadba uga gelin fa sawfa yaclamuuna wakhti dambe ayay ogaan doonaan ay caaqibata daalik waxay faleen cidhib xumada ka dhalata goor dambay ogaan doonaan awalam yarow miyaanay arkayn annaa annagu jacalnaa inaannu ka yeellay xaraman xaram xaramkaasoo aaminan nabadgelye ah nimanka ree makee gaalnimo lagu kari laayahay gaalnimada ka jooga iimaanka iyo tawxiidkana diiday nimankaasi miyaanay arkayn xaramka inaannu aamin iyo nabadgelye uga dhignay walxaal baannu ammaan uga dhignay yutakhatafu la kala dafayo annaasu dadka min xawlihim hareerahooda iyadoo hareerahooda iyo daafaha degaanadooda annaf iyo maaltoona loo badbaadinayno la kala dhufanayo ayaannu iyaga xaramkooda u badbaadine miyaanay taa arkayn aragti ay kuwaantoobaanoo wax ku qaataan afa bilbaatili ma baatil iyo waxaan jirin oo asnaamta iyo shurakada ah ayaa yu'minuuna ay rumaynayaan wa binicmatillaah ilaahay nicmadiisana yakfuruuna miyay ka gaaloobayaan waxaan sal iyo raatoona lahayn deliil iyo xujana aan lahayn oo gaalnimo iyo shirki ah miyay rumaynayaan oo qaadanayaan nicamtuu ilaahay ku galladaystana miyay ka gaaloobayaan iyo tawxiidka iyo diinta xaqa ah waman axadkeebaa adlamu ka dulmi badan ay laa axada adlam qof ka dulmi badani ma jira eh minman ruux kaasoo iftaraa ku abuurtay cala allaahi alla korkiisa kadiban been aw kadaba amase beeniyey bilxaqi xaqii beeniyey waa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ama qur'aankee lammaa jaa'ah markuu u yimid ruux ilaahay ku been abuurtay ama xaqii u yimid beeniyey yaa ka dulmi badan cidna alaysa waa waciidkiiyo gooddigii miyaanu haddaba ahayn fii jahannama jahannama dhexdeeda miyaanu ugu sugnayn mahwaa meel lagu nagaado loo hoydaa lilkaafiriina kuwaa gaalada ah kuwaa gaaloobay ma'wo iyo meelay u hoydaan jahannama miyaanay ugu sugnayn maya waa ugu sugan tahay waa istifhaam taqriiri ah waaladiina kuwa jaahaduu dadaalay fiinaa ay fii xaqinaa xaqayaga ku dadaalay jalaaluddiin almaxalli taqaadiir kala duwan baa lasoo qadaraayay isagu wuxuu odhanayaa fii xaqinaa xaqaannu ku lahayn ee tawxiidka iyo diinta iyo daacada kuwa ku dadaalay ee waxa weeyaan la yimid ama fii diinina diinteeda kuwa ku dadaalay ee daryeelay waaladiina kuwa jaahaduu dadaalay fiinaa ay fii xaqinaa xaqayaga kuwa ku dadaalay ee tawxiidkiiyo diintiiyo daacadaba daryeelay lanahdiyannahum wallee waxaanu ku hanuunin oonu ku hanuunin subulanaa waddooyinkayaga khayrka iyo wanaagga ayaanu ku hanuunin oonu waafajin wa ina allaha allana lamaca almuxsiniina kuwa samafalayaashee wanaagga sameeya la jirkooduu ahaaday oo iyaga ayaa uu hiilinayaa haadihi alaayaat ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu inoogu tilmaamay maqaasid iyo arrimo waaweyn oo muhiim ah waxaa ugu horrayso alla uu ku tilmaamay aayaadkan bilowgooda mujaadalatu ahli lkitaabi bilxusnaa wa raddu shubuhaatihim ila aldaalimiina minhum ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu inoo tilmaamay kuwa ahlulkitaabka ee kitaabka la siiyey yahuud iyo nasaara yacnii in lagula doodo dood wanaagsan oo macnaha dabacsan oo ku habboon si xaqa iyo wanaagga loogu tilmaamo oo bilatii hiya axsan jalaalaynkoo kale wuxuu odhanayaa ay ilmujaadalati alatii hiya axsan ka ducaayi ila allahi biaayaatihi waatanbiihi calaa xujaji macnaha dood wanaagsan oo dabacsan waa in lagula doodo kuwa ahlu kitaabka ah macnaha sida in loogu yeedho oo kale xagga alleh iyadoo aayaadka alleh loo bayaaminayo xujooyinkiisana lagu baraarujinayo marka bilatii hiya axsan waa almujaadalatu alatii hiya axsan waxaa kaloo lagu fasiray bilatii hiya axsan billuطfi walliin yacni si dabacsan oo layin ah in loola doodo waayo nimanka ahlulkitaabku waa niman kitaab hore uu soo gaadhay oo shubah ay ku qumeen markaa shubhooyinkoodu waxay u baahan yihiin si dabacsan in looga zuuliyo waxa shubah ku qumay oo looga waaniyo waayo hadafkiiyo ujeeddadu waa inay hanuunaan ee inay sii fogaadaan ma aha waxaa haddaba laga soo reebay kuwa dooddaa wanaagsan ee dabacsan in lagula dooda layna amray ila aladiina dalamuu minhum kuwooda daalimiinta a mooyaane oo macnaha kuwa dalamada ah ee madaxa adag ee mucaanidiinta ah iyaga waa laga soo reebay bilatii hiya axsan oo macnaha iyaga si dabacsan loola doodi maayee si adag baa loola doodi oo af iyo adinba waa lagu adkayn oo hadday yacni dood adag oo canaada ay la yimaadaan dood adag baa lagala hortegi dagaal hadday la yimaadaanna dagaal baa lagala hortegi adayg baa lagula mucaamaloon adaygna waxaa ugu sarreeya dee gacan in loola tago ila aladiina dalamuu wuxuu odhanayaa jalaalaynku bian xaarabuu wa abow an yuctuu ljizya fajaadiluuhum bisayf xataa yuslimuu aw yuctuu ljizya waxa u idhi ila aladiina dalamuu macnaha waxaa looga jeedaa inay idinla dagaalamaan oo gacan bay idinla soo badrheedhaan oo ay diidaan jizyada inay bixiyaan wixii lagu xukumay si naftoodii iyo maalkoodaba loo dhowro jizyadii lagu xukumay inay diidaan markaa fajaadiluuhum bisayf seef kula dooda macnaha gacan kula dagaalamo dee la jihaada xataa yuslimuu aw yuctuu ljizya ilaa ay islaamaan ama jizyada iyagoo dullaysan ay ogolaadaan inay bixiyaan oo markaa la badbaadiyo oo aan la dhibin hadday jizyada ogolaadaan calaa kullin waxa uun looga jeedaa walaa tujaadiluu ahla alkitaabi ila bilatii yaxsanu ila aladiina dalamuu minhum yacnii kuwooda aan mucaanidiinta ahayn ee shubahu ay ku qumeen ee madmadowgu diinta uu kaga jiro in loo caddeeyo si dabacsan oo wanaagsan laakiin kuwooda mucaanidiinta ah ee af iyo addinba ku xadgudba waxaa lagula dhaqmayaa waxay mutaysteen maaha bilatii axsane yacni bishidda waalghilda iyo adayd baa lagula dhaqmayaa wa waa jazaan wifaaqan waljazaau min jinsi alcamal waxaa layna amray hadday inoola yimaadaan ama inooga sheegaan kutubtooda wax ku qoran oo yidhaahdaan sidan iyo sidanaa towraad ama injiil ku taallay waxaa la yidhi waxaad ku tidhaahdaan aamanaa biladii unzila ilayna wa unzila ilaykum wa ilaahuna wa ilaahukum waaxid wa naxnu lahu muslimuun waanu rumaynay kiina lagu soo dejiyey iyo kii laydinku soo dejiyeyba waayo iimaankeenna yacni ictiqaadka ahlu sunnaha dee waxaa ka mid ah inaynu innaku si duuduuba jumlatan wa tafsiilan wax alla wixii kutub alla hore u soo dejiyena aynu wada rumaynayno wax alla wuxuu rusul rabbi soo dirana aynu wada rumaynayno innakoo ictiqaadsan dee nebi maxamed inuu yahay rasuulkii u dambeeyey ee ambiyadoo dhan lagu khatimay oo waxyi aanuu isaga ka dambayn kitaabkiisuna uu yahay kitaab la soo dejiye kii ugu dambeeyey ee kutubihii hore oo dhan nasakhay camalfalkooda oo xataa ciisa bnu maryam calayhi salaam aakhiru zamaanka markuu soo dego shariicadii lagu soo dejiyey injiil dadka ku kala xukumi maayo ee furqaantii nebi maxamed lagu soo dejiyey sala allahu calayhi wasalam ayuu dadka ku xukumayaa waayo dee injiili waa mansuukha nebi maxamed dabadii ti shariicadii lagu soo dejiyey mid aan ahayn oo dee lagu camal fali karo ayaan jirinba oo xataa waxyaabaha isaga midka ahaayeen dee waxaa loogu camal falayaa inay teennu u markhaati kacdo kitaabkeennu uu tilmaamay ee injiil ahaan iyo towraad ahaan loogu camal fali maayo iyaga waa mansuukhba marka aamanaa biladii unzila ilayna wa unzila ilaykum waxaa sidaa loo leeyahay dee haddaad beenisaan ama rumaysaan lababa waa suuragal haddaad beenisaan waa suuragal shay xaqa oo kitaabka qur'aanka iyo diinteennuba u markhaati kacay inaynu celinno waa suuragal dee waana dembi haddii la rumeeyana waxa suurowda shay aan xaqba ahayn oo baatiloo diinteennu ay diiday dee in la rumeeyo marka calaa kullin si aan xaq ku jirayna loo celin waxa weeyaan baatil ku jirayna aan loo rumayn waa in loo celiyo dee wixii sharcigeennu u markhaati kacay oo aamanaa biladii unzila ilayna wa unzila ilaykum culimadu marka waxay yidhaahdeen wixii ahlu kitaabka laga maqlo ama kutubahooda ay ka soo wariyaan saddex midkoodun weeye in kitaabkeenna iyo shariicadeennu ay ka markhaati kacday shaygaasi inuu xaq yahay dee waynu rumaynaynaa waa sugaynaa oo diidi mayno waxaynu u rumaynanaana maaha inay towraadi sheegtee waa in qur-aankeenna iyo diinteennu ay ka markhaati kacday iyo wax qur-aankeenna ama diinteennu ay diidday ooy inkirtay taana waa beeninaynaa waanaynu ku radinaynaa oo waa inkirannaa oo waxaanaynu u inkiraynaa waayo dee kitaabkeenna iyo shariicadeennaa inkirtayba iyo in shariicadeennu aanay inkirinna suginna oy ka aamustay shaygaa waxa aanay inkirinna suginna waa waxyaabaha ay noqonaysa in laga tawaqufo oo aan laguna beenin laguna rumayn oo nebigu sala allahu calayhi wasalam xadiis saxiixa waxa uu ku yidhi abu hureyra uu warinayo fii saxiixi albukhaari laa tusadiquu ahla alkitaabi walaa tukadibuuhum waquluu aamanaa biladii unzila ilayna wa unzila ilaykum wuxuu yidhi nimanka ahlu kitaab hana rumaysanina hana beensanina waxaad ku tidhaahdaan uun kiina lagu soo dejiye kii laydinku soo dejiyeyba waa rumaynay markaa dee waxay ku dhacaysaa wa unzila ilaykum kooda xaqeen muxarafka ahayn ilan wax badan bay bedeleen oo meeshaba ka saareen marka wixii xaq munasaley la soo dejiyey waa rumaynay hadalkaa caamkun ku dhaafa marka laa tusadiquu ahla alkitaabi walaa tukadibuuhum waa waxa shariicadeenna inkaar iyo ihbaat midna aynaan ugu hayn sugid iyo diidma toona laakiin waxaynu labadaa midkood ugu hayno dee midkay shariicadeennu sheegtun baynu ka maraynaa oo waxay sugtayna waa sugaynaa waxay inkirtayna waa inkiraynaa وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون allah wuxuu ku tilmaamay aayaadkaas in sidii kutubihii horeba alla ugu soo dejiyey ambiyadii hore uun qur'aankana nebi maxamed uu ugu soo dejiyey oo ay isaga mid yihiin xagga soo dejintiiyo dee waxyiga oo kana waa waxyi kana waa waxyi ilaahay wuxuu tilmaamay markaa kuwa kitaabka hore loo siiyey inay rumaynayaan qur'aanka waa kuwoodii wanaagsanaa maaha dhammaantood sidii cabdilaahi ibnu salaam iyo saclaba iyo waxaa kaloo la tilmaamay wa min haaulaa'i man yu'minu bih kuwan carbeed ee ree makana waxaa ka mid a kuwo qur'aanka rumaynaya laakiin alla wuxuu ku gebagabeeyey wamaa yajxadu biaayaatina ila alkaafiruun aayaadkayaga ma dafiraan oo ma diidaan gaala mooyaane qur'aanka oo laga hor yimaado sunnada oo laga hor yimaado hawe iyo ra'yi la raaco waa dhaqan gaale ee dhaqan islaam ma aha haddii ogow aayaddaasi ma aha un dee kuwaa hore inay la hadlaysee dhammaantiin bay inala wada hadlaysaa oo ruuxu aayad kasta oo la fasiraayo naftiisa waa inuu dareemo isaga in lala hadlayo wamaa yajxadu biaayaatina ila alkaafiruun qaala allaahu qaala rasuuluhu marka lagula yimaado haddaad ka hor tagto ogow waxaad la timid dhaqan gaal camalkii gaalada weeyaana camalkii mu'miniinta ma aha hadhowna dee adigiyo nasiibkaa halka aad gaadho oo qofku dee si badheedha qur'aankiiyo sunnadiiba hadduu u beeniyo uga hor yimaado ula dagaalamo dee gaalnimadii weyneed ee xeradaba uu kaga baxayu noqonaysa haddaanu mansiladaa gaadhinna dee markay ugu yar tahay qof kabaa'id iyo dembiye waaweyn oo culus galay dee waa loo cabsanayaa oo ma sahlana arrinkiisu ilaahay waxa uu tilmaamay in nebi muxamed wahaa ummi laa yaqra'u lmaktuub walaa yaktub waxa qoranna ma akhrin jirin yacni mana qori jirin laa yaqra' walaa yaktub shay qoran inta lasoo hordhigana ma kicinayn waxna ma qorayn oo inta loo yeedhiyo ma yeedhsanayn ama isagu ma qorayn mucjiso weyn baana ku jirta oo nebigaa ummiga ah een wax qoranna akhriyeyn gacantiisana aan wax ku qorayn qur'aanka intaa leeg ee weliba lagu cariyey wax alla wixii joogay wakhtigaasi isagoo kale inay keenaan ee ay keeni kari waayeen balaaqada iyo fasaaxada iyo xikmadda dhexdiisa taalla ee qur'aanka intaa leeg intuu isagu la yimid haddana korka ka wada akhriyaya ummadda soo gaadhsiiyey qur'aanka intaa leeg waxay daliil u tahay dee annahu kalaamullah waxii samada kaga soo degay inuu yahay oo wax isagu meelaha uu ka soo qorqortay aanay ahayn waayo hadduu qoraal iyo akhris yaqaano isagaa soo yeedhsaday ama soo qortay ayay odhan lahaayeen waxayse ka markhaati ahaayeenba dee laa yaqra' walaa yaktub wuxuu qorayiyo wuxuu akhriyo labadaa midna ma lahayn labadaa sifo nuqsaanna kuma aha uminimadu nebi maxamed sala allahu calayhi wasalame kamaal iyo sharaf bay ku tahay yacni dadka kale nuqsaan ku noqonaysa laakiin nebi muxamed isaga kamaal iyo sharaf bay ku ahayd waayo isagoo laa yaqra' walaa yaktub ayuu kitaabkaa munasalkee ilaa qiyaamaha taagan een cidina wax ku dari karin waxna ka dhimi karin ayuu la yimi waxay deliil u tahay markaa rasuulnimadiisu inay run tahay loona waxyoodoo samada uu ka soo degay wuxuu bashar isagu qorqortayna inaanu ahayn bay daliil u tahay alla waxau yidhi markaa wamaa kunta tatluu min qablihi min kitaabin walaa takhutuhu biyamiinik qur'aanka hortii nebi maxamedow wax qoran maad akhrihi jirin midigtaadana wax kumaad qori jirin idan lartaaba almubtiluun haddaad ahaan lahayd mid hore wax u qora waxna u akhriya way shakii lahaayeen kuwan yahuudeed iyo ahlu kitaab iyo gaalada kaleba oo waxay odhan lahaayeen waa wuxuu horeba u qorqoran jiri unbuu la yimi bal nimanka yahuudeed waxay odhan lahaayeen hadduu qoraal iyo waxa ay ku arkaan maba aha annaku nebigii towraad tilmaantiisa naloogu sheegay waayo towraad waxaa loogu tilmaamay nebigu inuu ummi yahay oo sifaadkiisu towraad waa ku yaalleen aladiina yatabicuuna arasuula annabiya alummiya aladii yajiduunahu maktuuban cindahum fi altawraati waalinjiil yaamuruhum bilmacruufi wayanhaahum can ilmunkar wayuxilu lahum alayibaati wayuxarimu calayhim alkhabaa'is yacnii kuwa raacaya rasuulka nebiga ah ee ummiga ah ee ay ka helayaan isagoo ku qoran agtooda towraad iyo injiil wanaagga isagoo faraya xumahana u diidaya waxa wanaagsan ee xalaasha u xalaalaynaya waxa xun ee xaaraanta ana ka xarimaya shaahidku waxa weeye يعني أن- الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل توراة وحكي لي إنجيل با إنه نبيغني أمي يحي dee bal ka waran hadduu qoraal iyo akhrisba uu aqoon lahaayoo la arki lahaa isagoo waxna akhriyaya waxna qoraya dee aayarun bay odhan lahaayeen kani kii naloo sheegay ma aha kii towraad ku yaallee nalooga warramay ma aha laakiin dee markii dambe si badheedhay u beeniyeene tilmaantay towraad ku hayeen iyo injiil iyo sifaduu nebi moxamed lahaa way iswaafaqeen oo kaana ummiyan laa yaqra'u almaktuuba walaa yaktub alla waxau idhi bal huwa aayaatun bayinaatun fii suduuri aladiina uutuu lcilm wamaa yajxadu biaayaatina ila aldaalimuun qur-aanku waa aayaad cadcad oo kuwa cilmiga la siiye laabtooda ku xardhan oo ku sugan mana dafiraanoo ma diidaan daalimiinta mooye cid kale yacni daalimiintani dee waxa weye walkaafiruuna hum udaalimuun waa un gaaladii waayo akbaru dulmi waa kufri iyo shirki in la galo ina shirka la dulmun cadiim oo dulmigu waa aqsaame waa dulmul akbarkii kii weynaa weeye ee gaalnimada qofka geyeysiinayay in diinta laga hor yimaado la diido aayaddan waxaa ku sugan fadlu xamalati alqur'aan wa ana dalika daliilu lcilm kuwa qur'aanka xambaarsan ee xafiday fadliga ay dadka kale dheer yihiin iyo taasi inay cilmi iyo aqoon astaan iyo daliil u tahay bal huwa aayaatun bayinaat fii suduuri aladiina uutuu lcilm laakiin maaha qur'aanka xuruuftiisa in la xafido in lagu koobsado eh waa in macaanidiisana la raacsado oo qur'aanka xuruuftiisuun in la xafido oo macnihiisa aan la dhandhamin oon la dhuuxin dee waxa ka dhalanaysa inaan lagu dhaqmin ilan qofku wuxuu yaqaanuu ku dhaqmaa dad fara badan oo maanta qur-aanka xafidayna waxyaabo badan oo inxiraaf ama leexleexada waxa u sababa dee alfaadii iyo xuruuftii unbaa la xafiday ee macaanidii iyo qur'aanka tafsiirkiisii sida loo xafiday xuruuftiisa macaanidiisa looma xafidin laakiin dhammaystirku waxa weeye in xuruufta iyo macaanida labadaba la xafido oo la barto tilaawada qur-aankee layna amraynaa saynu xaleyba soo tilmaamaynay waa qiraa'a macal itibaac in la akhriyo lana raaca axkaamtiisa itibaacuna ma suuroobayo dee in macnihiisa la fahmo mooyaane وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله waa waxyaabihii ay soo iqtiraaxi jireen ee ay la iman jireen gaaladuyo nimankii reer maka ayaa waxay yidhaahdeen hadduu nebi yahoy ka run tahay moxamed rasuulnimadiisu miyaa sidii ambiyadii hore mucjizaad aanu arkanno loo keeno oo sida ushii iyo gacantii nebi muuse sida hashii nebi saalix loo soo saaray miyaa mucjizaadkaa loo keeno waxaa la yidhi nebi moxamedow waxaad ku tidhaahdaa innama alaayaatu cinda allaahi wa innamaa ana nadiirun mubiin horta marka hore aayaadka ka keenaa waa rabbi aniga ma aha aniga xilkaygu wuxuu ku kooban yahay inaan idiin digo oo ruuxa i beeniyana cadaab ku cabsi geliyo ka i rumeeyana janno ugu bishaareeyo yacni aniga xilkaygu waa nadiirun wa bashiir digid iyo bishaarayn markaasaa waxaa la raaciyey awalam yakfihim anna anzalnaa calayka alkitaaba yutlaa calayhim oo nimanka doondoonaya mucjizaad eelemaa mucjizo lagu soo dejiya miyaanay kaafiin oonay ku filaan qur'aanka nebi moxamed inaanu ku soo dejinnay ma mucjizo qur-aan ka weyn baa jirtaba oo ilaahay soo dirayba jalaaludiin almaxalli wuxuu odhanayaa fahwa aayatun mustamiratun lanqidaa'a laha bikhilaafi maa dukira min alaayaat qur'aanku waa mucjizo daa'ima oon duugoobayn oo mustamir ah oon marnaba go'ayn ilaa qiyaamaha waxaanu kaga duwan yahay taas aayaadkii ambiyada hore la siiyey waa kaga duwan yihi oo ambiyadii hore aayaadkoogu dee iyagunbay ku koobnaayeenoo kama dambayn jirin ushii nebi muuse meeday hashii nebi saalix meeday mucjizaadkii ambiyadii hore dee iyagay raaceenoo kama dambayn laakiin nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam mucjizada lagu soo dejiyey waa qur'aanka eh iyadu waa daa'im xataa yarita allahu alarda waman calayha nebi moxamed oo dhintoo tegey ayaa icjaaskii qur'aanku taagan yahay ilaa yowmina haada oo cid alla cid wax ku dari karta ama wax ka dhimi karta ama bedeli karta aanay jirin ama isagoo kale keeni karta wayna ka aragnay sabiga muslimiinta carruurtooda ayaa qur'aankii dusha ka akhriyaysa oo haddii qof jabiyo qof weyne ka qabanayo oo ah kadaa odhanaysaas waa laxniya dee innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu la xaafiduun ilaahay baa xafido ilaaliyey oo waxaanu ku ilaaliyey dee fii suduuri aladiina uutuu lcilm qur'aanka mucjisadiisa waxay nagaga filan nebi moxamed markii lagu soo dejiyey waxa lagu cariyey oo taxaddi loogu soo jeediyey khalaa'iqda oo dhan bal isagoo kale inay keenaan markay keeni waayeen waxay deliil cad u noqotay oon caadsaarayn waxani hadal moxamed inaanu ahayne kalaam rabbi oo munazala min asamaa inuu yahay waayo hadal nebi moxamed la yimid hadduu yahay imisaa fusaxo iyo shuhado iyo niman abwaano carbeed oo bulaqa ah oo carabiga yaqaano oo fasaaxo badan imisaa dhexdooda ka buuxay kulligood isku wada tagaa la yidhoo carkeena aayad ka mid a keenid la'aantay keeni waayeen iyadaa mucjizo ugu filan oo ilaahay waxa uu yidhi qul lain ijtamacat alinsu waaljinnu calaa an yaatuu bimili hada alqur'aan laa ya'tuuna bimilihi walow kaana bacduhum libacdin dahiira waxaad ku tidhaa nebi allow jin iyo insi hadday isku bahaystaan oy u kulmaan oo isugu yimaadaan qur-aankaoo kale inay keenaan ma keeni karaan xataa badhkoodba barhka kale hadduu ugu kaalmeeyu garab iyo gaashaanba ugu noqdo waxa lagu cariyoo la yidhi carbal waxaad keentaan toban aayadood oo qur-aanka ka mida toban aayadood am yaquuluuna iftaraah qul faatuu bicashri suwarin milihi muftarayaat ma waxaad leedihiin maxamed baa abuurtay bal hadda toban suuradood bicashri suwar toban suuradood oo waxa weeyaan markaa la mida qur-aanka oo aad idinku soo abuurateen bal haddaba keena haddaad leedihiin qur-aankan maxamed baa abuurtay toban suuradood noo keena markaasaa waxa weeyaan gartiinu ay noqon mid saxeex waxa kaloo lagu taxadiyey oo lagu cariyey bal toban suuradood iska daaye hal suurad car keena wain kuntum fii raybin mima nazalna calaa cabdina faatuu bisuuratin min milih wadcuu shuhadaa'akum min duuni illaah in kuntum saadiqiin haddaa ka shakisan tihiin qur'aankaanu addoonka iyaga muxamed ku soo dejinnay sala allahu calayhi wasalam nebi moxamed qur'aankan ku soo dejinnay haddaad ka shakideen bal hadda suurad la mida keena weliba cid alla cidda idiin markhaati kacase alla sokadeeye idin caawinasana u yeedha haddaa run sheegaysaan ilaahay waxau yidhi fain lam tafcaluu walan tafcaluu haddaad sidaa samayn weydaan dibna u samayn maysaan waa carin si cad baa loo cariyey in uun hadday awood isla hayaan dee wuxuunbay keeni lahayen bal waxaa la yidhi qur-aankaoo dhan keena fii suurati tuur falyaatuu bixadiidin milihi in kaanuu saadiqiin bal ha keenaan war la mida qur'aanka hadday run sheegayaan intaasoo taxaddi ah markay waxba ka keeni waayeen waxaa caddaatay qur'aanku inuu yahay mucjis aayad mucjizo ah oo ilaahay xaggiisa ka timid wax aadamiyna aanay lug ku lahayn allah waxau ihi qul kafaa billaahi baynii wa baynakum shahiida yaclamu maa fi samaawaati waalard waxaad haddaba ku tidhaa nebi allow ilaahay baa aniya idinka dhexdeenna inoogu filan mid inoo kala markhaati fura oo runnimada risaaladayda iyo nebinimadayda allaa marageeda ii furaya cirka iyo dhulka iyo waxa ku suganna ilaah baa og waaladiina aamanuu bilbaatili wa kafaruu billaahi ulaa'ika hum alkhaasiruun kuwaa shirkiga iyo sanamka rumaynaya ilaahayna beeninayaana kuwa dhab ahaan u khasaaray weeyi jalaaludiin almaxalli bilbaatili wuxuu odhanayaa wa huwa maa yucbadu min duuni illaah marka waa asnaamtii iyo wax allo wixii ilaahay sokadii ay caabudayeene alle loogu shariig yeelayey waa baatil baaba oon jirin oon saliya raatoona lahayn dabeed alla wuxuu tilmaamay cadaabka ay degdegsanayaan oo alla waxau yidhi cadaabkaa ay nebi moxamedow kaa degdegsanayaan ay kaa dalbayaan muddo aan u qoondeeyo hore loogu cayiman hore loogu cayimay haddaanay jiri lahayn hadduu yiman lahaa laakiin dee likulli ajalin kitaab wax walba muddo loo qoro loo qoondeeyey oo aan u dhaafayn buu leeyahy wakhtigoodu wuu iman laakiin ilaahay wuxuu ugu dhaarto uu yidhi walayaatiyannahum bakdatan wahum laa yashcuruun laakiin wallaahi cadaabku waa u iman doonaa iyagoon dareemayn weliba si kada ah oo kadisa ayuu ugu iman doonaa alla wuxuu tilmaamay jahaname inay dhinac walba ka koobtay horaynu u tilmaannay oo qiyaamada iyo muuqaaladeeda iyo mashaahidda dhici doona waxaa laga cabbiraa sidii wax dhacay oo kale jahanamaa hanti u ah oo lama huraan u ah kaannamaa inay koobtay galeenba markaa jahanamaa koobaysa waxaanay koobaysaa maalinta ay kor iyo hoosba ka daboolayso ee meel ay u dhaafaan ama uga baxsadaan iyo cid ay u ciirsadaan ay u cararaantoona aanay helin waxaana lagu odhanayaa duuquu maa kuntum tacmaluun waxaa camal falayseen abaalkiisii maanta dhandhamiya ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaa kaluu tilmaamay cidda ay u suurto geli weydo meel mucayana inay rabbi ku caabudo diinteeda ay muujiso dee arlada ilaahay waa waasax ilaahay dhulka ma cidhiidhiin asalka uu qofku u nool yahayna waa cibaadadiisa meeshaad ilaahay ku caabudi karto u carar duunyo kasta haddaad ku haysato oo diintaada aana daahirin karayn dee maxay qiimo leedahay adduunyo aan diin lahayn yacni maanta dadka dhulka gaalada jooga meelaha qaarkood shacaa'irtii muslimiinta iyo astaantii diinta hadday muujisan kari waayaan oo ilaahay tabaaraka wa tacaalaa sidii la rabay ay u caabudi kari waayaan halkay alle ku caabudayaan waa inuu cararaan ee islaam ah laakiin hadday shilinkuun eegaan dee macnaha waxay noqonaysaa qofku adduunyo inuu gurto mooye diintiisa inaanu danka lahayn alla waxau uhi yaa cibaadiya aladiina aamanuu ina ardii waasicatun fa iyaaya facbuduun addoommadaydiow dhulkaygu waa ballaadhan yahay keligay i caabuda fa iyaaya taqdiimka macmuulka caamilkiisa laga soo hormariyey yufiidu alxasra waalqasra waa koobis iyo gaaryeelid ilan fa iyaaya damiirkaa munfasilkii waa mafcuulkii facbuduuni oo muqadam ah marka fa iyaaya aniga oo keliya facbuduuni i caabuda waana mansuub cala atacdiim marka aayaddan waxay tilmaamaysaa uun in ruuxu marka uu waxa weeyaan awoodi kari waayo meel inuu rabbi ku caabudo dee inuu isaga hijroodo halkuu ilaahay ku caabudi karo uu cararo waayo asalku waa diinta iyo cibaadade adduunyadu asal ma aha alla waxau ihi kullu nafsin daa'iqatu lmowti uma ilaynaa turjacuun naf walba dee geeray ku xukuman tahay laakiin gebagabada iyo halka lagu dhammaanayaa waa ilaahay agtiisao ilaahay baa la hor iman doonaa dadkii markaa waa qaybsamayaan oo waaladiina aamanuu wa camiluu saalixaati lanubawi'annahum ilaahay wuxuu aayaadkan ku tilmaamay kuwa iimaanka iyo camalka saalixa laga helay waxa alla uu dejin doonaa waxa weeyaan jannada meelaha ugu sarreeya dabaqyada sare janno ay webiyaal hoostooda qulqulayaan nooc walba leh khamro iyo caano iyo cabbitaan iyo biyo iyo malabba waanay ku waarayaan kuwa camal falee tabcaday ayaa ajarkoodu wanaagsanaaday waa muuminiinta ah waana kuwa sifaadkan laga helay sabirka iyo tawakulka oo cibaadaadka alle ku sabra macaasida ka sabra masaa'ibka iyo mixanka waaweynna ku sabra ilaahayna arrinkooda u dhiibtee tala saarta wa ka'ayin min daabbatin laa taxmilu risqaha allaahu yarsuquhaa wa iyaakum wahuwa samiicu lcaliim ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay dee arsaaqadu gacantiisa inay ku jirto isagu uu yahay alrasaaq ina allaha huwa arasaaqu dulquwati almatiin innaka sacigiiyo sababtuunbaa layna amray inaynu soconno eh laakiin arsaaqadda rasaaqa rasmigii waa rabbi sababta markaad la timaaddo ka kuu fududaynayee ku waafajinaye kuu keenaye ku arsaaqaye kuu soo sakhirayaa waa rabbi maaha xoog iyo xeelad in arsaaqadda lagu keeno laakiin sacigiiyo socodka dee waa layna amray oo famshuu fii manaakibiha wa kuluu min risqi wa ilayhi nushuur waxaa la yidhi yacni arlada dacalladeediiyo koonaheeda socda markaa xarakada iyo socodka waa layna amray oo maaha inaad tidhaahdo ilaahay baa qadaro halkanaan fadhiyaya waa la soconaya laakiin wa kuluu min risqi risqa allaalaho isagaa bixinaya oo rasaaqa ilaahay waxa uu tilmaamay markaa yacni noolo kastoo arlada dusheeda ku sugan in badanoo ka mid ah oon shaqaysan karin oon waxba qaadan karin ilaahay tabaaraka wa tacaala isagaa arsaaqo u keena idinkana isagaa alla idin arsaaqaya wahuwa samiicu lcaliim marka marka lasoo koobo yacni waxa weeyaan al arsaaqu maqsuuma waal aajaalu maxtuuma sida ajasha loo qoondeeyey wakhtigeeda aanay u dhaafeen wakhtigaa dhimanaysaa ayaa arsaaqadaadana loo qaybiyey oo wax laguu qoray mooye wax kala qaadi maysid uurka hooyada adoo ku jira ayaa waxaad quudanasa la qoray ilaahay waxa uu tilmaamay nimanka gaaladii siday u qirayaan marka la weydiiyo abuurista alla uu wax abuuray iyo awooddiisa haddana kayrkii ay u caabudayaan bal caqli xumadooda iyo sida tawfiiqda loo seejinayo marka la weydiiyo awoodda iyo abuurka alleh waxay odhanayaan allah ma odhanayaan annakaa abuuray allah bay odhanayaan cibaadadii markay timaadana ilaahay kayrkii bay caabudayaan marka dee fa annaa yu'fakuun sidee loo leexinayaa xaggay u socdaan cuquushoodii iyo garaadkoogii halkuu tegey oo caqliga saliimkii waxa uu yacni garanayaa ilaaha rabbinimo loo qiray abuur iyo awood cibaadana isagaa mutaystay oo waa gardarro ilaahay baa i abuuray i arsaaqay i caafiyey cuud iyo carruur bay siiyey haddana cid kalean caabudaya dee gar maahe waa gardar gartu waxa weeye ka abuuristaada lihi cibaadadaadana isagaa leh amarkaagana isagaa leh alaa lahu alkhalqu waalamr ilaahay waxa uu tilmaamay arsaaqadiisa cidduu doonana inuu u ballaadhiyo cidduu doonana ku cidhiidhiyo isagaana tasarufkaa iyo taladaa leh oo awooddiisa iyo ogaalkiisay ku dhacaysaa oo addoommada ilaahay ma simin waa kala sarraysiiyo ninba meel buu dhigay hadday maal noqoto hadday madaxtinimo noqoto hadday cudur noqoto hadday caafimaad noqoto hadday carruur noqoto hadday oori noqoto dee dadka lama simin waa bixikmati axkami alxaakimiin nin walba halkiisuu dhigay waxa alla uu yidhi haddii la weydiiyo cidda samada biyaha ka soo dejinaysa ee arlada ku noolaynaysa markay dhimatay dabadeed waa allah bay odhanayaan waxaa la yidhi qul ilxamdu lilaah nebi maxamedo waxaad tidhaahdaa alla ilaahe allah mahadsan allaha xujadii ku oogay oo waxau odhanaya jalaaluddiin almaxalli alxamdu lilaahi calaa hubuuti alxujati calaykum waxaad tidhaa allah ku mahadsan xujadii iyo inay idinku qumto gartii laydinka helay waayo mar hadday yidhaahdeen allaah dee waxa ku waajibaysa dee allaha inay caabudaan laakiin maxay u caabudi waayeen bal aktaruhum laa yacqiluun caqli iyo garaadba ma leh caqli hadday leeyihiin ilaahay may caasiyena waa caabudi lahaayeen oo bal aktaruhum laa yacqiluuna waa bitanaaqudihim fii daalika ayuu odhanayaa jalaaleynku isburinta hadalkoodu isburinayuu iska hor imanaya arrinka abuurka ayaa astaan u ah caqli la-aantooda iyo axmaqnimadooda oo sidee hadalkoodu isku burinayaa wuxuu isku burinayaa ilaah baa wax abuuro awood leh iyo waannu u shariik yeelaynaa waa kalaam mutanaaqid ah mar hadduu alla idin abuuro awoodda leeyahay dee cid kale maxaad u caabudaysaan isaga maad caabuddaan marka way isburinayaan ismana oga waa caqlixumadooda ilaahay waxa uu tilmaamay adduunyada liidashadeeda iyo xaqirnaanta ay tahay waxaan qiimo lahayn oo wamaa haadihi alxayaatu dunyaa ilaa lahwun walacib adduunyadani may ahaanin waxaa lagu mashquulaya iyo ciyaartaa mooyaane lahwun fi lquluubi wa lacibun fi ljawaarix qalbiga waa lagaga mashquulayaa oo waa lagu tacalluqayaa xubnahana waa lagaga ciyaarayaa oo qofkii yacni lacib iyo dheeldheel badan ayuu ku dhacayaa culimmada qaarna waxay yidhahdeen lahwun wa lacib labaduba waa ciyaare lahwiguna waa lacibulkibaar lacibuntu dambena waa lacibusibyaan midna waa ciyaarta dadka waaweyn midna waa ciyaarta carruurta ee labaduba inay dheeldheel iyo ciyaar ciyaar tahay unbay tilmaamayaan wa inna daara alaakhirata la hiya alxayawaan ilaahay waxau idhi laakiin daarta dambe aakhiro iyadaa noloshiya hadday wax garanayaan alxayawaan waa bimacna alxayaat nolosha dhabtee runtiihi tan kale waa dheeldheele dhabtu way horraysaa ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu inooga warramay isbeddelka nimanka gaalada iyo mushrikiinta marka ay naftu isugu timaadeen mawjaduhu ku kacaan ee cidhiidh yacnii culays ama cidhiidhi ay galaan waxay beri jireen ilaahay keligii oo cid kale lamay wadaajin jirin waayo waxay aqoonsanaayeen halkaa alla mooye cid kale inaanay ka badbaadinayn laakiin gardarradooda iyo caqlixumadooda mar alla markay berrigii ku badbaadaan ee bannaanka loo bixiyo ayay halkoodii ka miisayeen oo ka gaaloobayeen nicmada ilaahay u galay oo ay ku raaxaysanayeen macaasida iyo dunuubta iyo dembiga iyo adduunyada laakiin waxaa la yidhi fa sawfa yaclamuuna cidhibteeda dambe iyo cadaabka waa garan doonaan oo wakhti kaley ogaan doonaan ilaahay wuxuu ugu manno sheegto ugu soo halqabsaday nimanka ree maka nicmo uu siiyoon cidila wadaagin awalam yarow annaa jacalnaa xaraman aaminan wa yutakhatafu nnaasu min xawlihi miyaanay arkayn aragti ay ku waantoobayaan oy wax ku qaadanayaan inaannu uga yeellay beledkii maka xaram lagu nabadgaloo aamin ah iyadoo dadka hareerahooda laga kala dafayo oo la dhufanayo oo la kala qaadanayo oo waxa weeye macnaha dee maka hareeraheeda degaankeeda dhinacii looga baxaba nafna looma nabadgelayn maalna looma nabadgelayn dadka waa la kala dafayey mar alla marka qofku xaramka uu fooda soo geliyo ayuu nabad iyo ammaan dareemayay oo macnaha xataa culimmadu waxay yidhahdeen ninku aabbihii kii dilay hadduu indhaha saaro juuquma odhan jirin oo farkuma fiiqi jirin ilaa xuduudda xaramka uu bannaanka u baxo oo xilliga u gaadho marka ilaaha nicmadaa idin siiye miyaydaan arkayn oo idaan ogeyn ayaa allah subxaanahu wa tacaala uu ku yidhi taasi waa inay ku xambaarto dee allah nicmadaa u galay dee inay waxa weeyaan gartaan oonay ka gaaloobin falyacbuduu rabba hada albeyt aladii acamahum min juucin wa aamanahum min khawf allah aayaddaa kale wuxuu ku yidhi ha caabudaan kacbadaa iyo beytkaa rabbigiisa ha caabudaan oo maxaa inay caabudaan alla uu ku mutaystay dee aladii acamahum min juucin wa aamanahum min khawf gaajuu ka quudiyey cabsina waa ka badbaadiyey wuxuu mutay inay gartaan oy rumeeyaan oonay ka gaaloobin afa bilbaaili yuuminuuna wa binicmati illaahi yakfuruun ilaahay waxa uu yidhi ma waxaan jirin oo shirki iyo asnaamay rumaysanayaan oo ay aamineen nicmadii ilaahayna waa dafinayaanoo waa ka gaaloobayaan wa afa bilbaail ay shirki walasnaam sanam ayuu ku fasirayaa maxalligu yacni wax alla wixii ilaahay keyrkii ay caabudayaan ee ku tacalluqayaan ayaa baatila waxaan jirin allah waxa u yihi waman adlamu miman iftaraa cala allahi kadiban aw kadaba bilxaqi lama jaa'ah alaysa fii jahannama mahwan lilkaafiriin yaa ka dulmi badan cidina kama dulmi badne eh axadka ilaahay ku been abuurta xaqana beeniya xaqu waa nebi muxamed ama qur'aanka labadaba oo lagu fasiray alaysa fii jahannama mahwan lilkaafiriin waa goodi iyo waciid adag kuwaas jahannamo miyaanay ugu sugnayn meelay u hoydaan oo ay ku nagaadaan almathwa kalma'wa wasnan wa macnaa mathwa iyo ma'wa wasan ahaan iyo macnaha waa isku mid waa meel lagu nagaado oo loo hoydo ilaahay waxa uu ku gebagabeeyey suuradda waaladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana wa ina allaha la maca almuxsiniin kuwa xaqayaga iyo diinta ku dadaalay wallee waxaanu ku hanoonin oonu waafajin waddooyinka yaga khayrka yacni kuwa naftooda la jihaaday ee xumaha ka xakameeyey shayddaanka la jihaaday ee waddadiisa aan marin hawadooda la jihaaday ee hawa raacan noqonee hanuunka raacay cadowga iyo gaalada la jihaaday yacni jamiica al anwaac wuu shamlisanayaa sida jamaaluddiin alqaasimi maxaasinu taawiilka uu ku soo naqlinayo waxau odhanayaa ay jaahadu nafsa waashaytaana waalhawa wa acdaa addiin min ajlina waliwajhina annaka dartayada ula jihaada ee ugu dadaala marka kuwa jihaadkaa nafsi nafta la yimaadee ilaahay dartii daacada iyo diinta ugu dadaalana ilaahay wuxuu u ballanqaaday inuu waafajinayo waddooyinka wanaagga oo dhan khayraadka iyo wanaagga waddooyinkiisa oo dhan inuu alla waafajinayo oo ku hanooninayo marka qofku hadduu la yimaado mujaahadada oo uu dadaalka la yimaado tawfiiqda allah siinaya laakiin marka hore aduu sababta la kaalay xagla laaban xoole kuma yimaadaan adoo iska fadhiya hanuunku isagoo socdo afaafka kaaga soo geli maayo waxaa loo baahan yahay mujaahada dadaal rasmiya oo run ah inaad la timaaddo markaasaa ilaahay ku caawinaya oo ku garab gelaya oo uu ku waafajinaya kuuna siyaadinaya wa ina allaha la maca almuxsiniin kuwa samafale ilaahay waa la jiraa ay binnasri wata'yiid waa maciyadii khaaska ahaydoo maciyat llaahi maca cibaadihi lmu'miniin waa maciyat nasri watayiid wuu u gargaarayaa waanu xoojinayaa ixsaankuna sida in badanayna soo martay waa alixsaan fii mucaamalati alkhaaliq walixsaan fii mucaamalati almakhluuq cibaadada iyo dhaqanka ilaahay in la hagaajiyo ilaahay keligii la caabudo oo rasuulkana sala allahu calayhi wasalam lagu raaco diintuu la yimid oo ixsaankaa loola yimaado cibaadada ilahay iyo mutaabacada rasuulka mucaamaladii iyo dhaqankii khalqigana la wanaajiyo oo af iyo adinba dee dadka wanaag lagula dhaqmo akhlaaqad wanaaggana asal waxa u ah saddex tiiro badlu lnadaa wa kafu ladaa wa ixtimaalu ladaa wanaaggaagu inuu dadka gaadho dhibaatadaada ay ka badbaadaan toodana aad u dulqaadatood sabir iyo dul aad ku qaado aad u yeelato allah waxa uhi walaa tujaadiluu ahla doodina ahla lkitaabi kitaabka kuwii la siiyey ha kula doodina ilaa bilatii ee ilaa bilmujaadalati alatii doodii mooyaane hiya iyaduba axsanu wanaagga badan kuwaa kitaabka la siiyey ha kula doodina dooddaa wanaagsan ee dabacsan mooyaane ila aladiina kuwii mooyaane kuwaa waa laga soo reebay kuwaasoo dalamuu dulmi falay oo minhum ahlulkitaabka ka mid ah oo iyaga si dabacsan loola doodi maaye mar hadday mucaanado iyo madaxadayg iyo kibir la yimaadeen si adag oo adeygay la yimaadeen ku habboon ayaa lagala hortegi oo af hadday noqotona si adag baa loola hadli adin hadday noqotona waa lala dagaalami oo waa lala diriri allah waxau ihi waquuluu waxaad tidhaahdaan aamanaa waa rumaynay biladii kii unzila lagu soo dejiyey ilaynaa annakana lagu soo dejiyey wa unzila kii lagu soo dejiyey ilaykum idinkaba wa ilaahunaa macbuudkayaga aanu caabudaniyo wa ilaahukum macbuudkiinuba waaxidun mid keliya weeyi waxaa la dareensiinayaa sida xaqa ah ka la caabudaa mid inuu yahay xaq lagu caabudaa oo dee cusayrna aanu ina ilaahay ahayn ciisena aanu ilaahay ahayn saalisu halaasa iyo waxaan ay shubayaan baadil inuu yahay oo macbuudka xaqii uu mid yahay ayaa la dareensiinayaa oo loo tilmaamaya wa naxnu anakuna lahu ay lilaahi alleh ayaa muslimuuna aanu u hogaansannahay wakadalika ay wa ka inzaalina atawraata waalinjiil soo dejintayadii towraad iyo injiil aanu soo dejinnay oo kale ayaa anzalnaanu kuugu soo dejinnay ilayka adiga nebi moxamedow alkitaaba kitaabkan qur'aankaa faaladiina kuwii aataynaahum anu siina alkitaaba kitaabka yuuminuuna way rumaynayaan bihi qur'aanka yacni waa kutubii horee towraad iyo injiil iyo kuwaanu siinay ee ahlu kitaabka ahaa waa kuwoodii wanaagsanaaye qur-aankana waa rumaynayaan wa min haaulaa'i kuwa carbeed ee ree makana waxa ka mid a man cid baa ka mida yuuminu rumaynaya bihi qur'aanka rumaynaya wamaa yajxadu ma dafiro oo ma diido biaayaatinaa aayaadkayaga ila alkaafiruuna kuwa gaaladaa mooye cid kale ma dafirto wamaa kunta maad ahaani nebi moxamedow tatluu mid akhriya min qablihi qur'aankani hortii min kitaabin kitaab iyo wax qoranba mid akhriya maad ahayn walaa takhutuhu mid qorana maad ahayn kitaabka biyamiinika midigtaada ku qora yacni wax qoran mid akhriyana maad ahayn mid wax qorana maad ahayn idan haddaa macnaha haddaad ahaan lahayd mid wax qora amase akhriya lartaaba waa shakii lahaayeen almubtiluuna kuwa baatilka samaynaya ahlu baatilku waa shakii lahaayeen bal huwa aayaatun bayinaat bal kaba kaalay taase huwa qur'aanku aayaatun aayaad weeyi aayaadkaasoo bayinaatun cadcad aayaadkaa cadcad oo fii suduuri aladiina kuwii laabahooda ku sugan uutuu la siiye alcilma cilmiga wamaa yajxadu ma dafiraan oo ma diidaan biaayaatinaa aayaadkayaga ila aldaalimuuna kuwa daalimiintaa mooye cid kale wa qaaluu waxay yidhaahdeen gaaladii ree maka lowlaa unzila ay hallaa unzila maxaa loogu soo dejin waayey calayhi moxamed korkiisa aayaatun mucjizaad aayaad waaweyn oo min rabbi rabbigii xaggiisa ka ahaaday mucjizaadkii muuse iyo ciise iyo la siiye oo kale iyo nebi saalix iyo maxaa loo siin waayey qul waxaad ku tidhaha nebi moxamedow innama al aayaatu aayaadku waxay ahaadeenun cinda allah ilaahay agtiisa ayay ahaadeen oo ilaahay baa mucjizaadka soo dira ee aniga ma aha wa innamaa ana anigu waxaan ahaaday uun nadiirun dige mubiinun digniintiisuna ay caddaay awalam yakfihim miyaanay ku fillaan kuwaa ree maka annaa annagu anzalnaa inaan ku soo dejinnay calayka adiga korkaaga nebi moxamedow alkitaaba kitaabkii qur-aanka ahaa yutlaa xaal la akhriyayo calayhim korkooda lagu akhrinayo inna fii daalik kaa la soo sheegay waxa idinku sugan oo macnaha kitaabka munasalkaa waxa idinku sugan la raxmatan naxariis iyo wadikrawano liqowmin qol ayaanu ugu sugan yahay kuwaasoo yu'minuuna rumaynaya qul waxaad tidhaha nebi moxamedow kafaa waxa ku filan billaah alla ayaa inoogu filan beynii aniga iyo wa beynakum idinka dhexdeenna shahiidan mid ka markhaati kaca rasuulnimadayda allah inoogu filan yaclamu waa og yahay rabbi maa fi samaawaati samooyinka dhexdooda waxa ku sugan iyo waalardi arlada dhexdeeda waxa ku suganba waaladiina kuwa aamanuu rumeeyey bilbaatili baatilka rumeeyey waxa aan jirinba waa asnaamtii ilaahay sokadii la caabudaye oo wa kafaruu ka gaaloobay billaahi alla ka gaaloobay ulaa'ika kuwaasi hum iyagu alkhaasiruuna kuwa khasaaray weeyi iyaga unbaa khasaaray wayastacjiluunaka waxay nebi moxamedow kaa degdegsanayaan bilcadaabi cadaabka ayay kaa degdegsanayaan walowlaa ajalun haddii lalaayahoonay jiri lahayn muddo muddada oo musaman la magacaabay oo loogu talagalay cadaab inuu ku yimaado la jaa'ahum waxa u iman lahaa alcadaabu cadaabku waa u iman lahaa muddo loo qoondeeyo magacaabani haddaanay jiri lahayn dee cadaabku waa buu iman lahaa waa loo soo dadejin lahaa walayaatiyannahum wallaahi layaatiyannahum wuu u iman cadaabka oo wuu u iman baktatan xaalu yahay kadis walxaal hum iyagu laa yashcuruuna aanay dareemayn yastacjiluunaka waxay kaa degdegsanayaan nebi allow bilcadaabi cadaabkii ayay degdegsanayaan oo ay kaa dalbayaan inaad u soo dedejiso sidii waxaad adu gacanta ku hayso walxaal bay degdegsanayaan cadaabka inna jahannama jahannamina la muxiitatun ay koobtay bilkaafiriina kuwa gaalada ah yowma maalin ayay koobaysaa yakhshaahum u daboolayo alcadaabu cadaabku u daboolayo min fawqihim xaggooda sare uu ka daboolayo iyo wa min taxti arjulihim lugahooda hoostoodaba wayaquulu alla uu ku odhanayo duuquu dhandhamiya maa kuntum ay jazaa'an maa shay abaalmarintiisa dhandhamiya kaasoo kuntuma ahaydeen tacmaluuna kuwa sameeya yaa cibaadiya addoomahaygiyow alladiina kuwaasoo aamanuu rumeeyeyow inna ardii dhulkaygu waasicatun waa mid ballaadhan ee fa iyaaya aniga oo keliya facbuduunii icaabuda kullu nafsin naf dhammaanteed daa'iqatu lmawti geerida waa tii dhandhamin doontaa suma ilaynaa dabeed xagga yaga ayaa turjacuuna laydiin soo celinayaa waaladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo camiluu sameeyey alsaalixaati alacmaal asaalixaat acmaasha wanaagsan kuwa sameeyey lanubawi'annahum wallee waxaanu dejin oonu dejin min aljanna jannada xaggeeda aanu ka dejin khurafaa guryo iyo dabaqyo dhaadheer tajrii xaal ay qulqulayso min taxtihaa qolalka iyo dabaqyada hoostooda alanhaaru webiyaal ay qulqulayaan khaalidiina xaala'yin kuwa ku waaraya fiihaa jannooyinka ama qolalka iyo dabaqyada dhexdooda nicma waxaa nicmo lahaadoo wanaagsanaaday ajrulcaamiliina kuwa camalfalay abaalkooda alladiina caamiliintaasoo sabaruu sabray adduunka markay joogeen ku soo sabray oo wa calaa rabbihim rabbigood korkiisa uun cid kale maahee yatawakkaluuna tala saaranaya wa ka'ayin in badan oo min daabba daabad ah yacnii in badan oo noole arlada dul socda ah weliba kuwooda daciifka ee taagta daran qudhaanjo oo kale de wa ka'ayin in badan oo min daabba arlada wax dul socdoo daciifa ah laa taxmilu ma xambaarto oo ma qaadi karto risqahaa arsaaqadeeda maba qaadan karto waxba oo tabar iyo taag uma hayso oo haddaad siday u nooshahay allaahu alle ayaa yarsuquhaa daabaddaa arsaaqaya iyo wa iyaakum idinkaba wa huwa alle assamiicu waa ka maqalka badan alcaliimu ee ogaalka badan marka daabadda daciifka ee halkaa ku sugan allaha ku arsaaqayaa dee idinkana idin dayici maayo weeye walain sa'altahum wallaahi lain sa'altahum haddaad weydiiso kuwa gaalada ah man kumaa khalaqa abuuray assamaawaati samooyinkiiyo waalarda dhulka oo wasakhara layliyey ashamsa cadeeda iyo walqamara dayaxaba layaquulunna waxay odhan doonaan oy odhan doonaan allaahu ilaahay baa abuuray oo makhluuqaadka sakhiray faannaa yuufakuuna sidee looga duwayaa diinta xaggee looga leexinayaa haddaba siday wax ka yihiin allah wax abuuray haddana cid kaleaanu caabudaynaa siday isugu qabanaysaa waa yaabe allaahu alleh yabsudu isagaa fidiya alrisqa arsaaqadda liman yashaau cidda uu doono oo min cibaadihi addoommadiisa ka mid a isagaa arsaaqadda u fidiya oo wayaqdiru isagaa alla ku cidhiidhiya arsaaqda lahu ay liman yashaa ka u doonana isaga ayaa ku cidhiidhiya ina allaha alleh bikulli shayin shay walba caliimunkii ogaal badan weeyi walain sa'altahum wallaahi lain sa'altahum haddaad nimankaa mushrikiinta weydiiso man kumaa nazala ka soo dejiyey min asamaa'i xagga samada maa an biyo xagga sare yaa biyo ka soo dejiyey oo faaxyaa ku nooleeyey bihi biyahaasi alarda dhulka min bacdi mawtihaa dhimashadeeda dabadeed markay abaarowday kadib yaa ku nooleeyey haddaad weydiiso layaquulunna waxay odhan doonaan oy odhan doonaan allah ilaahay bay odhan doonaan allaa soo dejiyo oo ku nooleeyey qul haddaba waxaad tidhaha nebi moxamedow alxamdu mahad iyo ammaanoo dhan lilaahi alla ayaa iska leh waxaan ilaahay ugu mahadnaqayaa inay xujadii ku qumtay oo gartii laga helay oo wax xujo iyo daliil nimanku aanay haysan bal kaba kaalay hadalkaa hore akharuhum badidoodu laa yacqiluuna ma garanayaan macnaha tanaaqudka hadalkoodu isburinayuu iska hor imanayo kuwa garanaya oo aqoonsanba ma aha caqli la'aantooda wamaa haadihi tani may ahaanin alxayaatu ee nolosha addunyaa ee liidata ilaa lahwun wax lagu mashquulo mooyaane iyo walacibun ciyaar waina daara alaakhirata daarta dambe waa aakhire eh lahiya iyada ayaa alxayawaanu nolosha rasmiga ee runtii waa taa aakhiro low kaanuu yaclamuuna hadday ahaadeen kuwa ogoo wax kala garanaya fa idaa rakibuu haddaba marka ay fuulaan kuwii mushrikiinta ahaa filfulki doonyaha marka ay fuulaan ee mawjada ay ku kacaan ay cabsoodaan dacawu llaha ilaahay ayaa ay baryaan mukhlisiina xaalaayin kuwa u badhaxtiraya lahu alle addiina taacada iyo baryada falamaa najaahum marka ilaahay uu soo badbaadiyo ila albarri bannaankiiyo berriga marka uu u soo badbaadiyo idaa hum waaba iyagiioo markiiba yushrikuuna ilaahay u shariik yeelayo cid kale la wadaajinaya cibaadada maxay u shariik yeelayaan liyakfuruu liyakfuruu si ay uga gaaloobaan bimaa kii aataynaahum anu siinay iyo waliyatamatacuu si ay u raaxaystaan fasawfa yaclamuuna wakhti dambe ayaay ogaan doonaan cidhibta ka dhalata arrinkooda awalam yarow oo miyaanay arkayn annaa annaku jacalnaa inaannu ka yeellay xaraman xaram xaramkaasoo aaminan nabad ah xaram nabadgelye inaan uga yeellay maka miyaanay arkayn oo walxaal yutakhadafu laga dafayo annaasu dadka min xawlihim iyadoo hareerahooda dadkii laga kala dafayo ayaa xaramkii ammaan looga dhigay afa bilbaatili ma waxaan jirin oo baatil oo shirki ah iyo asnaam ayaa yuuminuuna ay rumaynayaan wa binicmati illaah ilaahay nicmadiisana yakfuruuna miyay ka gaaloobayaan oo ilaahay wuxuu ku galladaystayna miyay ka gaaloobayaan oo dafirayaan waman adlamu yaa ka dulmi badan cidina kama dulmi badne miman axad iftaraa ku abuurtay cala allaahi alla korkiisa kadiban been aw kadaba ama beeniyey bilxaqi xaqa beeniyey lammaa jaa'ahu markuu u yimid alaysa miyaanu ahaanin waayahay fii jahannama jahannamo dhexdeeda miyaanu ku sugnaanin mathwan hoy ay u hoydaan lilkaafiriina kuwa gaalada ah hoy miyaanu jahannama ugu sugnaanin maya waa ugu sugnaaday waaladiina kuwa jaahaduu dadaalay fiinaa fii xaqina xaqa yaga kuwa ku dadaalay tawxiidka iyo diinta iyo taacada lanahdiyannahum wallee waxaanu ku hanoonin oonu ku hanoonin oonu waafajin subulanaa waddooyinka yaga khayrkiiyo wanaagga ayaanu ku hanoonin doonaa wa ina allaha alleh lamaca almuxsiniina kuwa samafalayaasha ah la jirkooda ayuu ahaaday wallahu aclam intayna ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwanikum fi shabakati manhaji online